haddaba aynu eegno taswiirta saddex iyo tobnaad muddooyin badan oo la soo dhaafay faracii yaaquub waxa ay noqdeen kuwo badan boqorkii fircoon aad ayuu uga xumaa maxaa yeelay dadka reer israa'iil ee ku noolaa markaasi masar aad ayay u badanayeen ugu waxa uu ka cabsanayay markii ay bataan in ay qabsadaan isaga ugu wuxuu amar ku siiyey ciidamadiisii cunug kasta oo ka dhasha dadka reer bani israa'iil in la dilo laakiin gabdhaha dhallaanka ah in la iska daayo laakiinse ninkii abraham iyo naagtiisa yokobaad ma aanay doonaynin cunugooda in la dilo yokobaad waxa ay qaaday canugii oo waxa ay ku riday dembiil xaruub ayay saartay oo waxa ay agdhigtay webiga qarkiisa cunugga walaashiis ayaa waxaa lagu amray in ay agtaanaato dembiilsha si ay markaasi uga ilaaliso wax dhaawaca maalin maalmaha ka mid ah gabar uu dhalay fircoon ayaa timid webiga qarkiisa si ay ugu qabaysato isla markiiba waxa ay aragtay dembiishii oo meesha taalla markaas ayay shaqaalihii ku amartay inuu u keeno gabadhii waxa ay furtay dembiishii oo waxa ay ku aragtay cunug cibraaniyad ah aad bay uga xumaatay oo waxay doontay in ay dhaqaalayso oo maryan waxa ay ku tiri gabadhii fircoon miyaad doonaysaa mid ku dhaqaalayso cunugga oo maryan waxa ay markaasi aaday si ay ugu soo yeerto hooyadiis gabadhii fircoon waxay cunuggii u bixisay muuse markaasi uu macnaheedu yahay kan laga soo bixiyey biyaha muuse waxa uu la joogay hooyadiis ilaa uu ka noqday mid weyn oo markaasi loo geeyey fircoon laakiin in kasta oo uu muuse la joogay guriga boqorka ee fircoon weligii ma uusan hilmaamin dadkiisa markaasina aad ayuu uga xumaa in uu arko dadkiisa oo la dhibaya ee ay dhibayaan dadka reer masar